bismillaahi raxmaani raxiim subax wacaano wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax qodobada ugu daroon waxaa ka mid ah hay-adda nabad sugaday sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo shaacisay in dalka dibadiisa dalka iyo dibaddiisa ay ka xirtay websaydadii ugu facaweynaa ee al-shabaab u adeegsan jireen marin habaabinta bulshada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka isutag imaaraadka carabta kaga qaybgalay shir ku saabsan amniga soomaaliya oo ay ka qaybgalayaan dalalka sida u dhow u taageera amniga dalka soomaaliya suuqa xoolaha degmada afgooye oo guud ahaanba ha lagu shaqaynin shalay iyadoona maamulka degmada ay burburinayeen qeybo ka mida suuqa la dhisay maxaad ka taqaanaa bejiyaha oo ah cunto dhaqameed ka mid a cuntooyinka fudfudud ee caanka ku yihiin bulshada banaadiriga soomaaliya akhbaaraadka caalamka warkeena subaxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa falastiiniyiinta oo weli wajahaya duqeymaha kala duwan oo kaga imaanaya dhanka israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3 g iyo 4 g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3 g iyo 4 g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ku beegan tahay kowda bisha february labaatan afar iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaar garoowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilowbo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa waxa ay shaacisay in dalka dibaddiisa ay ka xirtay websaydyadii ugu fiicnaa ama ugu faacaweynaa ay al-shabaab u adeegsan jireen marin habaabinta bulshada websaydyada ay dowladdu xirtay waxaa ka mid ah radio alfurqaan soomaali memo amiir nuur calamada shahaada news soomaali memo info dhaxalgal net dhaxalgal com radio alfurqan net somali memo c o somali m b net somali memo com iyo sidoo kale warkiisii warkii islaamka com iyo calamada dot net hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaana waxa ay si rasmi u shaacisay in websaydyadan guud ahaanba iyadu ay joojisay isticmaalkooda dadka kala duwan oo isticmaali jiray loona adeegsan jiray in al-shabaab ay u isticmaalaan fikradahooda inay ku faafiyaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dagaal xoogan kula jirtay baraha bulshada ay al-shabaab u isticmaasha siyaabooyinka kala duwan oo ay kusoo gudbiyaan mareegahooda waxyaabaha kala duwan ay sameeyaan howlgalada dagaalada iyo arrimo kale oo badan fikradahoodana halkaasi ay kusoo gudbiyaan markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka isutaga imaaraadka carabta uga qeybgalay shir ku saabsan amniga soomaaliya oo ay ka qeybgaleen dalalka sida dhow u taageera amniga dalka kuwaasoo ay ka mid yihiin imaaraadka carabta qatar mareykanka u k iyo turkiga shirkan ayaa diiradda lagu saaray sidii dowladda soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo isku xirka kaalmada dhinaca amniga ee caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta xasiloonida gobolka in laga fogaado wiiqidda guulihii adka ee laga soo hooyay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab taasoo imaaneysa haddii aan la ixtiraamin madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhammaadkii sanadkii tegay waxay ku qabatay xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york shirka amniga kadib markii cunaqabateynta hubka laga qaaday dalka kaas oo looga hadlay sidii soomaaliya looga taageeri lahaa inay isku filnaasho amni u gaarto iyadoo loo marayo dhismaha iyo qalabeynta ciidamada qalabka sida suuqa xoolaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa shalay guud ahaanba lagu shaqeynin iyadoona maamulka degmadaasi ay burburiyeen qeybo kamida suuqa oo la dhistay ibraahim maxamed mayow ayaa warkan kasoo dira afgooye
guud ahaan maanta waxaa haawanayay oo aan lagu shaqaynin suuqii xoolaha ee degmada afgooye ka gadaal markii dad sheegtay inay leeyihiin dhulkan ay dhisteen qayba ka mid ah suuqa si arrintaas looga jawaabo maamulka degmada afgooye oo fulinaya abaamiirta guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa tegay suuqa xoolaha gaar ahaan qaybta ariga iyagoona burburiyey meelaha dhismaha lagu bilaabay gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ku-xigeenadiisa amniga iyo maaliyadda iyo saraakiisha amniga degmadan ayaa suuqa kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada halkan iyagoona u sheegay in ay dib ugu soo laabtaan suuqooda si ay ugu ganacsadaan gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe oo faahfaahinayay howlgalkan ayaa ganacsatada suuqa xoolaha u sheegay inay dib ugu soo laabtaan suuqooda isagoona sheegay in cid walba oo ku soo xadgudubta dhulalka danta guud laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan dhex taagannahay suuqii ariga ee degmada abgooye kormeerkaas waxaa ugu wehelinayay laamaha amniga degmada abgooye iyo maamulka degmada abgooye ganacsatada suuqa degmada abgooye iyo dhammaan nawaaxiga degmada abgooye dadkii ku ganacsanayay suuqa aan weyn ee degmada abgooye suuqaasoo ah suuq muhiim ah kuna yaala goob degmada abgooye ee u asteysay weligeedna ay ku ganacsan jireen degmada abgooye ganacsatadooda saakay waxyaro oo cabasho ah ka imaaday degmada abgooye ganacsatadooda waxaan ku soo baxnay cabashadooda waxaana dhaqan gelinay amaamiirtii gudoomiyihii gobolka shabeellaha hoose warqaddii uu ka soo saaray saacada ka hor mar walba waxaan u taagannahay inaan ogaano oo aan xil naga saaran yahay dhulka iyo iyo shacabka meeshay ku ganacsanayaan oo mas-uuliyada naga saaran laamaha amnigan waxaan faraynaa insha allah in si dhow suuqan isha ay ugu hayaan annaga wax dhibaato ah iyo wax buuq ah degmada uma rabno xasilada degmadaan ka shaqeynayna cid allaala suuqan ciddii kusoo xadgudbaana dee waxay maraysaa sharciga la waafajinaya insha allah marka ganacsatada waxaan farayaa inay suuqooda kusoo laabtaan ganacsigoodana si awal ay ugu ganacsan jireen ugu ganacsanaan
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan afgooye shabeellada hoose waryahayaga mayow aada ayuu u mahadsan yahay maxaad ka taqaanaa bajiyaha oo ah cunto dhaqameed ka mid a cuntooyinka fudud ee caanka ku yihiin bulshada banaadiriga ah waryahayaga kiin xasan fakad oo bilan midiya ka tirsan darsana ka howlgalo ka howlgasho ayaa ka waramaysa
soomaalidu waa bulsho leh cunto dhaqameedyo kala duwan oo deegaan kasta waxaa loogu tagaa cuntooyin uu caan ku yahay kuwaas oo dadku booqdo ay kusii tashadaan in ay soo dhadhamiyaan walow ay jiraan waxyaabo laga siman yahay haddana kala duwanaanshaha cuntooyinku waa midka laga dheehdo farqiga ilbaxnimo ee bulsho deegaan ama degmo bajiye waa cunto dhaqameed ka mid ah cuntooyinka fudud ee caanka ay ku yihiin bulshooyinka banaadirigaha gaar ahaan degmada xamarweyne waa xarun loo doonto cuntooyinka dhaqanka banaadiriga ah oo uu ugu horeeyo bajiye iyo lalifow bajiyuhu waxa uu ka samaysan yahay digirta dalka oo la shiiday oo lagu daray waxyaabaha cuntada carfiya oo dhadhanka gaarka ah u yeela waxa ayna inta badani haweenku khaasatan dumarka xaaladaha hore ee uurka ku jira iyo kuwa xiiseeyaba galabtii usoo doontaan degmadan xamarweyne oo ah meesha ugu badan ee laga helo bajiyaha binti cabdiqaadir maxamed oo ku dhawaada saddex iyo toban sano ka shaqeynaysa bajiyaha ayaa nooga sheekaysay waxyaabaha xiisaha gaarka ah u yeela bajiyaha iyo asal ahaan waxa ay ka og tahay hindisaha farsame ee bajiyaha bajiyaha reer xamaraa laga soo gaaray caalamigii reer xamar waa bajiyaha shaqadeena shaqa kalama baliinay baanika meel walboona la geeya bajiya maku doorsano waa dhadhan waa iska fiicanya naagaha walaca naagaha oo kastoo wajacwajaca iska ah nimo iyo naag haddaba waa laysla bartay mar kasto bajiyaha waa sameynaa inkastoo soonka loogu jecel yahay markaas oo dadka dhan u dhexeeyo laakiin hadda babliguu naqday dadka dhan caadi wey haa maya bajiyaheena bajiyaha hindiga isku halma aniga waxaan ugu dubannahay waa dhaqnay waa shiidnay waa khamiirinaynaa waa dhaqaynaa ayaka mid yaryar ay suubiyaan oo bajiye waa iska dhahaan bocor waxaasaa ku jira laakiin keena digir keligiisa waa basal iyo digir iyo tuun waxaasaa laisku daraa
muna xasan oo kamid a hooyooyinka nolol maalmeedka qoyskooda ka dabarta muddo fog islamarkaasina ka dhaxashay farsamadan cuntada fudud hooyadeed oo hadda shaqagabah ayaa xustay in hadda ragga iyo dumarkuwa ay cuntadan bajiyaha ay cunaan degmooyinka fog xamarweynena ay uga imaadaan kalyantigeeda wallaahi magaalada daafaheeday ka kala yimaadaan badi magaalada le ka imaadaanba Eh, wax hadda meelahaan dhow hadda dadka igu soo sokeeya aan dhahaayo wardhiigley dhulkaas qof walba meeloo sheegaa meeshaa ka imaada maami bobsi lay leeyihiin waa buj- kan hadda aan duwaayo bajiyihi waaye kana nafaqo intana buraa igu qasan intana sambuuske haye xagga leleefoogiya ii yaallo iyo kackaci iyo macsharade waayo in badan gabdho badan oo hadeertaan oo hamar- hargeysa iyo toobii ka imaado mar walba waxay dhahaan intale ku aragnaa oo igu imaado macaamiil igu xiran ah saasay inta badan sheegaan xataa kuwa safar aadayo iga qaato caawo kale loo diyaariyo beriyoo diyaaradda la koraayo xataa waa jiraan madiine cumar barrow oo ka mid ah dadka ganacsiga yaryar ku leh degmadan ayaan weydiinay bajiyaha iyo waxa ay ka taqaano
markii hore intaysa dowladda burburin oo dowladdii hore jirtay dadka jibil cadka ayaa u bandaay markii hore hadda laakiin soomaalida dhanaa barabtay
keyn xasan fakad milan midiya muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markana habaaraadka caalamka duqeynta loo geysanayo muslimiinta falastiiniyiinta ah ee ku nool marinka khaza ayaa kasii dareysa iyadoo xaaladii ugu darneyd ama ugu cusleyd ay wajahayaan muslimiinta falastiiniyiinta ah maalin kasta duqeymo isdabajooga ayaa loo geystaa iyadoona duqeymahaas ay ka dhashaan khasaaro kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira warkiisa waxaa saaka kala socoteen raadiyaha dalsan waa inaga intaa cidduu warkayga seego raheena bulshada ayay ka heli karaan nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel